waxaa la soo gebagabeeyey doorashadii shalay lagu qabtay dalka kanada oo ay asxaabta dalkaasi ku loolomayeen ciddii qaban lahayd talada dalkaasi waxaana mar kale ku guulaystay xisbigii hore u xukumayey kanada waa xisbiga muxaafadka konserfatifke ibraahim xasan daanduray ayaa waxa uu doorashadaasi ka waraystay maxamed yuusuf ducaale oo digtoorka loo yaqaano oo ku nool magaalada toronto waxaana uu horrayntii weydiiyey sida ay doorashadu ku dhacday daandurey doorashadii kanada ka dhacday si marka loo eego layaab ayay ahayd sina marka loo eego wax badan isma bedelin oo siduu dhulku ahaan jiray loo kala lahaa ama awoodda loo kala lahaa waddankan miisaankii weli sidiisii hore ayuu yahay marka horta tan horean ku horreynanaa guud ahaane iminka saaki jaraa'idkii soo baxay jarida toronto star la yidhaho aada loo akhristo waxaa ku taalla dejavu tory minority oo ah sideedii hore ayuu xaalka ku noqday nimankii toryga la odhan jiray amase muxaafidiinta garab conservativeka ee waddankan xukumayey ayaa dawlad laga badan yahay dib u soo dhisaya ayaa ku qoran marka wax layaaba waxaa jira hadday jirto layaab waxa weeyaan xisbigii waddankan inta badan soo xukumi jiray ee soddonkii sano u dambeeyey isagu talada hayn jira liberaalka la yidhaahdo amase bidix dhexe ah xisbiga liberaalka ayaa ka gaabiyey wixii laga sugayay arrintaasi maxaa ugu wacan baad is leedahay waxa ugu wacan oo dadku ay farta ku fiiqayeen ninka hogaamiyaha u ah oo layidhaha stephen dion oo kasoo jeeda gobolkan afariis ku hadle coobeeg ayaa la leeyahay ninkaas odaygihii diirdiirimaad iyo warkiisa oonu dibadda usoo saari karin dadka gaadsiin karin isaga ayaa waxoogaa laga mashiiqsanaya la leeyahay si wanaagsan ninkaasuma axsaabta kale ee ka qayb galay doorashadu waa kuwe waxa ay ahaayeen shanta xisbi ee aadka loo hadal hayay ugu fadallada cadcadaa shan baa jirta xisbigaa iminka talada haya hore noo hayay ee conservativeka liberalka waddanka intiisa badan inta badan xukumi jiray xisbiga koobeeg un laga doorto ee laydhaha blokobi kuwa oo gobolka faransiis ku hadla ay leeyihiin xisbiga kale new democratic party oo isaguna bidixda shishe ah n d b ga n d b da haa iyo green party oo doorkan gabadh la yidhaahdo elizabeth may ay usoo baxday oo gabadhaasi aada isha loogu hayey oo ay dhaqdhaqaaq badan iyo nashaad badan muujisay ahna markii ugu horreeyey ee loo ogolaaday xisbiga cagaaran ama green partygu inuu stageka kala qayb galo dhibeetiyadii ama doodihii ka dhacayay stephen harber oo ah ra-iisul wasaaraha ee hadda guusha ka hel halkaasi ee xisbiga conservativeka mar uu xalay la hadlayey doorashadii kadib dadka ayaa waxa uu u sheegay in dadka reer kanada ay u codeeyeen in kanada hore loo dhaqaajiyo dhaqaalihii adduunka ciriiriga ka galay iyo weliba saamiyadii oo iyaguna isdhin ku yimid in kanada aanay wax saasah oo u weyn oo saameyna aanay ku yeelanin marka maxaa dhacay kanada sow kama mid ahaa dalalka dunida waa runtaa waa ka mid oo harhka arrintaasi harkeeda amase ololka ayaa leefleefay oo xoogaa soo gaadhay laakiin marka loo eego yurub ama waddanka aada joogtay maraykanka wuxuu kanadi aada iyo aad bay uga fayowdahay oo xaggan saamiyada la kala iibsanayay xaggan layaa real stateka guryaha la kala iibsanayaba kanada way caafimaad qabaan oo si fiican bay ushaqaynayaan waxaana ugu wacan baa laleeyahay habka baananka kanada ay u shaqeeyaan oo hab aada loo ilaaliya markaa sidaa darteed way way way way aad bay uga badbaaday creditkana amase arrintaasi uu madna sheegan karaa ninka waddanka xukumayey waxaase waxaad xusuusataa inuu waddankani nimanka liberaalka la yidhaha in badan soo xukumayeen oo waxyaabaha lagu naaloonaya ama lagu faani kara iyagoo ay dhidibada u dhigeen maxamuudow magaalada toronto sida aan la socdo waxaa degan soomaali aadaad u tiro badan oo ka shaqaysata qaarkood waxbay ka bartaan qaarkood waxay ku leeyihiin ganacsiyo iyo hanti marka aad fiiriso sidee doorashada iyagu ay uga qayb galeen ibraahimo waad garanaysaa halkan dhaqdhaqaaqii fircoonida ka jirta ka jirta waxaad arkaysaa dadku iyagoo isku yacyaacaya oo baabuur badan iyo wax isdhaafdhaafaya oo laleeyahay oo isgobaabinayo le foodka aynu ka qayb gallo hala footay marka soomaalida laga baqan maayo oo waajibkooga way gutaamo si fiican ayay foodka uga qayb galaan kanada gaar ahaan magaalada toronto maxamed yuusuf ducaale oo dictoorka loo yaqaano ka mid a soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka kanada oo u waramayay ibraahim xasan daanduray